إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa fulisay howlgallo qaarkood saraakiil lagu dilay xukun xadiriddo ah ayaa shalay galab ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan muuqaal laga soo duubay masjid ku yaalla magaalada hargeysa ayaa muujinaya in laga dhigtay xarun lagu tunto oo ay rag iyo dumar ku wada ciyaarayaan beesha tunni iyo mudullood ayaa diyo ku kala qaatay gobolka shabeellaha hoose wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowro u qabatay axkaamleyda ku nool qaar ka mid ah degmooyinka gobolka warka dibaddana ciidamada maamulka nusayriyada ayaa duqaymo ka geystay qaybo ka mid ah waddanka suuriya uu diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa fulisay howlgallo qaarkood saraakiil lagu dilay sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay magaalada muqdisho waxay ka fuliyeen howlgallo dhimasho iyo dhaawac sababay kuwa oo ka dhan ahaa saraakiisha iyo ciidamada dowlada federaalka ah howlgal gaar oo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka fuliyeen degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxay ku dileen sarkaal ka tirsanaa waaxda canshuuraha ninkaas waxaa lagu magacaabi jiray cabduilaahi axmed maxamuud sarkaal kale oo ka tirsanaa isla dowlada federaalka ayaa si xun waxaa loogu dhaawacay magaalada muqdisho ka gadaal markii ay toogteen ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin sarkaalkan waxa uu ka tirsanaa maxkamada dowlada federaalka ah magaciisa waxaa la yidhahdaa cali ibraahim xasan goor dambe ayaana loo qaadaday goob caafimaad si loogu daweeyo isla gudaha magaalada muqdisho howlgal kale oo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka fuliyeen waxay ku dileen askari ka tirsanaa bariiska dowlada federaalka ah askariga waxaa lagu magacaabi jiray liibaan waxaana dilkiisa uu ka dhacay meel u dhow iskoyska ex control afgoya halkaas oo isbaaro weyn oo lacago fara badan ay ku qaadato ay u taallo dowlada federaalka ah duleedkii magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxa ay dhabaha u galeen ciidamo ka tirsan bariiska dowlada federaalka ah dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay halka loo yaqaan isbaarada shabeelle oo u dhow halka ay ku kala kacaan gobolka banaadir iyo gobolka shabeellaha hoose in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday ciidamada dhabaha loo galay ayaa ka tegay dhanka ceelasha biyaha waxaanay u jeedeen dhanka magaalada muqdisho ugu yaraantii laba askari ayaa la sheegay in looga dhaawacay kamiinka loo dhigay dhanka gobolka baay xalay waxaa weerar lagu ekeeyay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo fariisin gule magaalada buurhakaba ciidamadaasi ayaa waxay garab iyo gaashaan u yihiin etoobiyaanka halka duulaanka ku jooga ciidamada la weeraray waxay fariisin ku lahaayeen halka loo yaqaan xerashiinaha in muddo ayuu halkaa dagaalku ka socday dilalka iyo weerarada ay geysanayso xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa si laba lixaadsanaya xili ay sii daciifayso dowlada federaalka ah ciidamada shisheeyana ay dhufaysada ku go-doonsan yihiin taasi waxaay walaacagelinaysaa shisheeyaha markii horeba soo dhisay dowlada federaalka ah ee taagta daran islamarkaana ciidamadiisa qaarkood gudaha soomaaliya keenay xukun xadiriddo ah ayaa shalay galab ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sida warkan uu ku faahfaahinayo zakariya cumar xukunkan oo ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka show ee wilaayada islaamiga hiiraan islamarkaana ay u soo daawasho tageen boqolaal ka mid ah dadyowga ku dhaqan deegaankaasi ayaa waxaa lagu fulinayay anfac xuseen maxamed oo ka tirsaneed ciidamada maamulka hirshabeelle gaar ahaan kuwa militariga islamarkaana ka howlgeli jirtay xerada lamagalaay ee magaalada beledweyne mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu horreyn waxa uu ka warbixinayaa waxyaabaha soo eedeeyey anfac xuseen iyo sida loo soo qabtay waxay soo qabteen mujaahidiinta wilaayada islaamiga ee hiiraan anfac xuseen maxamed waxayna lagu soo eedeeyey in ay ka tirsaneed ciidanka murtadiinta ee hirshabeelle gaar ahaan waxaa looga yeedha milatariga waxayna u joogtay bar koontarool oo ku taallo afaafka xeerada lamagalay si ay u baarto dadka muslimiinta ah waxayna ka tirsaneed muddo laba sana iyo lix bilood ah waxayna tababar saddex bilood ah ku soo qaadatay xeerada lamagalaay waxayna gacanta lagu soo dhegay ayadoo muqdisho ku sii jooddo si ay ugu qayb gasho doorasho gaaleedka intaas kadib qaadiga ayaa waxa uu ka warramayaa maraajiicda iyo nusuusta loo cogsaday fulinta xukunkan xukunkaas waxaa loo cuskaday qiraalkeeda waxaannu deliil u ah maraajicda soo socoto kow qowluhu sala allahu calayh wasalam man badala diinuhu faqtuluuh rawaahu aljamaacata ilaa musliman ugu dambayntii qaadiga ayaa fagaaraha ka akhriyey xukunka lagu riday eedaysane anfac iyadoona intaa kadib si toos ah loo gudagalay fulinta xukunka islamarkaana ay mar qur ah isqabsatay takbiirta dadweynaha soo xaadiray fagaarahan lagu fulinayay xukunka xukun kadib maxkamadda markay dhegaysatay eedda lagu soo eedeeyey eedaysanada anfac xuseen maxamed iyo jawaabta ay ka bixisay ahna qiraal u bandhigtay shareecada islaamka maxkamaddu waxay xukuntay kow anfac xuseen maxamed falka ay ku dhacday inuu yahay mid gaalnimo ah laba in lagu fuliyo xukun xaduriddaa kaasoo ah dil toogashaa wabilaahi towfiiq haddaana howsha baan gudagelaynaa insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd
deegaanada ay ka taliyaan maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca xukunada xuduudda allah kuwaas oo ay ku ammaan heleen bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah muuqaal laga soo duubay masjid ku yaala magaalada hargeysa ayaa muujinayaa in laga dhigtay xarun lagu tunto oo ay rag iyo dumar ku wada ciyaarayaan sida warkan uu ku faahfaahinayo haashim cabdinaasir goobaha ay ka arrimayaan shisheeyaha iyo maamulada ku daaban ayaa waxaa marba marka ka dambaysa kusii baahaya ama kusii badanaya falalka lidiga ku ah diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaalida waxaa xarkaha goostay fasahaad xuduudiisa soo dhaafay ilaa uu soo galo masaajidii alle maxaa ummadda u haray haddii goobihii alle ugu jeclaa dhulka laga dhigto sidii shaneemooyinkii oo kale tani waa sheeko muruga leh qof kastaoo iimaan ku dambeeyana damqaysa qof kastaoo awood u leh inuu munkarkan wax ka qabtana waajib ka dhigaysa inuu wax ka qabto magaalada hargeysa ee uu ka arrimayo maamulka somalilan dhowaanahan waxaa ku soo badanayay falal aad looga argagaxo islamarkaana aan la suuraysan karin masjid ku yaala mid ka mid a xaafadaha magaalada hargeysa ayaa waxaa habeenkii isugu yimaada dad fasuqo ah kuwaas oo xumaan weliba ku dhex sameeya sawirro laga soo qaaday masjidka ayaa muujinaya dad faaxisho ku dhex samaynaya masjidkii alle haddaba qaar ka mid a dadka degan xaafadda uu ku yaalo masaajidkan ayaa warbaahinta uga warramay waxyaabaha ay indhahooda ku arkeen iyagoo maamulka somalilan ku eedeeyey inaysan waxba ka qaban
waxaan kuui gudaafad buu noqday de waxaan kuuhi markaa waxa weyaan dawladda u taaleeyo diintii awqaafta inay wax ka qabtaan marka horena meel munaasib ku ah lagama dhisin meel dooxa laga dhisay meel waxaan kuhi aan u qalmin baa laga dhisay daymkana waxa laga qabto
annagu waxaan nahay dhallinyarada ku nool xaafadan masaajidkan wallaahi aad buu dayacay waxaan u soo taagnaynaan ogeyn in masaajidkan ayda lagu dhaqan jiray in habeenkii istaqda dhexe ay aanu dhallinyarada xaafadda mar horna aan ugu iman jirnay nimanyo naaga iskula jira wallaahi aad buu dayacay dawladduna waxba kama qabato shiingadii baa lagala baxay taangigii dhex yaalay macal waa laga xaday ragii naagaha habeenkii iska soo geli jiray dhowaan ayay ahayd markii masaajid lagu gubay deegaanka abaarso oo ka tirsan magaalada hargeysa halkaas oo uu ku yaallo iskuul dhallinyarada lagu baro dhaqana ka dhan ah diinta islaamka sida ay sheegeen dad kala duwan waxaana magaalada hargeysa jooga dad iyo hay-ado kirishtan ah islamarkaana faafiya diinta munxarifka ah madaxda somalilanna waxay u doodayaan jaamacadaha kirishtaanka lagu faafiyo laakiin masjidka cid u doodaysa ma jirto bal qofkii si saxa uga hadlo waa la xirayaa beelaha tuni iyo mudulood ayaa diyo ku kala qaatay gobolka shabeellaha hoose warkan waxaa inoo eegaya maxamed amiin munaasabad ay diyo ku kala qaadanayeen laba beelood oo ka dhacday deegaanka koonyo barow ee shabeellada hoose ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo waxgarad kala duwan beelaha mudulood iyo shangamas ayaa si isku mid ah u sheegay in ay dhibaato kala gaartay gaar ahaan laba nin oo mudulood ah ay dhaawacyo kala kulmeen beesha tunni maxkamaduna ay go-aan sharci ah ka soo saartay kadib markii labada dhinac ay wareysatay haddaba suldaanka beesha tunne suldaan aadan cusmaan ayaa munaasabadda ka sheegay warbixin ku aadan xukunka iyo habka ay u bixinayaan xuquuqda lagu yeeshay laba qofood beesha reer mudulood amba abgaal waxaan dhibaato ah u geysanay labadaasna ay dhaawacay ahaayeen ayna gaarsiiyeen laba qofood oo beesha reer tuniyeed ah intaasi kadib dhibaatadu markay dhacday si guud horta waa u firiisanay dhibaatadaasoo kale inaysan ugu soo dhicin reer abgaal waxaa loo xukumay hal qofood kow iyo toban neef oo geel ah midka kalena waxaa loo xukumay toban iyo lix neef oo geel ah geelaasna waxaa lagu qaymeeyey toban iyo lix kun boqol iyo sagaashan kun dhibic shan ayaa lagu qaymeeyey waxaa soo hartay toban iyo afar kun boqol sagaashan dhibic shan muddo ayaan yeelanay muddadii kadibna haddeertaan ayaan isu nimid lacagtiiyaan insha allahu raxmaan wareejinaynaa waxaana markhaati ka ah dad fara badan iyo wilaayada suldaanka ayaa intaasi kadib si toos ah u wareejiyey lacagta diyada ah waxaana lacagtaasi mas-uulka ahaa nabadoonka reer abgaal nabadoon arabow nabadoon yare xaaji iyo c o maxamed xuseen ayagaa mas-uul ka ah lacagahaasi haddana waxaan ku wareejinayaa toban iyo afar kun boqol iyo sagaashan dhibic shan lacagtaasi insha allahu raxmaan isagaan ku wareejinayaa gacanta ayaan ka saarayaa lacagtaa maiga haysataa yarow intaa kadib nabadoon yarow oo ka mid ah nabadoonnada mudulood ayaa isna dhankiisa guddoomay lacagta diyada ah waa dhacday arrintaasi siad guud ayaana wax ugu soo qabanay hadal ka bacday annagoo isjecel ayaa arrinteena maxkamaddii u soo gudatay maxkamaddii haddana xugunay riday xugunka markii ay riday xoolihii labadii wiilo dhaawac ahay mid waxaa loo xukumay toban iyo toddoba neef oo geelah midna waxaa loo xukumay toban iyo kow neef oo geelah waa la qiimay xoolahaasi waxaa lagu qiimay lix iyo toban kun boqol sagaashan doolar dhibic shan waxaa noo soo hartay kun afar boqol sagaashan doolar dhibic shan haddana waa kala wareegay suldaanka beesha shangamaas suldaan aadan cusmaan ibraahim waan kala wareegay si farxadlaan kala wareegay si raallisayaan ugula wareegay dagaalbeeleedyada ayaa ku yar wilaayaadka islaamiga ah haddii ay mararka qaar wax dhacaanna waxaa la sameeyaa kadabatag si aysan waxyeellada u badan taas oo isku soo dhoweynaysa qabaa'ilka halka meelaha shisheeyaha iyo maamulada ku daaban ay haystaan si joogto ah loogu dagaalamo taas oo ay usii dheer tahay iyadoo aysan jirin cadaalad dadka si siman ugu garsooraysa wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowro u qabatay rag axkaamley ah oo ku nool qaar ka mid ah degmooyinka gobolka warkan waxaa inoo akhrinaya cali aadan alxamdu lilaahi alcaliyi alarfaqi wajaamici alashyaai walmufaraqi dowro loo qabtay fuqahada gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey deegaanka kunyabarow dowradan oo socotay muddo afartan iyo shan maalin ah ayaa dadka loo soo xidhay waxay gaarayaan konton iyo kow qof oo ka kala yimid degmooyin iyo deegaanno ka tirsan gobolkaasi culimmada loo qabtay dowrada waxay ku qaateen duruus kala duwan oo ay ka mid yihiin tafsiirka qur'aanka kariimka iyo kutubo kale xafladda dowrada lagu soo xidhayay ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharif kala duwan oo ay ka mid yihiin culimo waxgarad iyo walaayada islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose ugu horrayn waxaa ka hadlay sheekh faarax cali oo ka mid ah culimmada diinta islaamka isagoona kula dardaarmay fuqahada inay dadka sii gaarsiiyaan khayrka ay ka faa'iidaysteen maadaama nabigii dhaxalkiisii aan annagu aan hayno waxaan inan ka rabaa inaannu istaagno maqaamkiisi in bulshada aad gaarsiisaan xaq ah ayaa laydinka rabaa markanna waxaa lagu soo dhoweeyey suldaan miyuw abuukar oo ah afhayeenka nuqabada gobolka shabeellaha hoose wax badan ayaan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala saamihii soo qaadeen ilaahay socdii mubaarak allah idinka dhigo sheekh xuseen aadam xaaji oo ka mid ah fuqahada qaatay dowrada ayaa isna soo jeediyey dardaaran marka insha allahu tacaala haddiinu culimmadii unaadna weliba khaasatan fugahadii gobolka oonan iska sheenay maaragtaa antan iska sheenay oo aragdaysa ay maaragtaa kheyr alla siiyaa culimmadaana maanta maaragtaa kitaabo badan oo caqiida ka saabsan antan ninka akhriyay mayleen baahanya walyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhi malafade sidii suuratu towba ilaahay ka ari haddii una naganno oo cidihii seeno hoolinow maxamed qoboda ayaana noo fadee may waali aragtay haddii un hoolo kala qobanno ka been sheegna culmanimadano ka been sheegnen qiyaamana ilaahay subxaana wa tacaalaana su'aalee maxamuud maxamed iyo sheekh maxamed waa laba arday oo ka tirsan fuqahada dowrada loo soo xiray iyagana waxay kelmeed ka jeediyeen xafladda waa dagaawsani alxamdulilah towxiidkii aan nashriyey intii kutub hadda meeshaan aan ku akhrisanay oo fara badan oo muhiimad ah as ilaahay tabaaraka wa tacaala aa culummada gacantooda asna uu siiyey anagana waxaa nalka rabaa haddii is ilaahay yidhaahdo inaan ummaddii aan gaarsino waxa waaye waxaa iska qadaran yihiin ilaahay laakiin adiga waxaa laga rabaa inaad qunto ood arrintii macnaha u kacdo guntato habeen u socoto maalin u jeedo fikirkaada iyo maskaxdaada iyo maalkaada aad ku bixiso dacwo aa laga rabaa qof walbana laga rabaa hadda waa taagan tahay arrimahaas waa taagan yihin jihaadkii waa taagan yahay dacwadii waa taagan tahay waxaa laga rabaa culummada inay kacdo odayaalka waayeella waxaa laga rabaa inay soo kacaan dacwo iyo lidiin ay u soo kacaan waa shay oo lagama maarmaan waay xafladda waxaa sidoo kale ka qayb ahaa bandhig ay sameeyeen ardayda qaybaha kala duwan ee dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ah ayaa si xidhiir ah waxay u qaataan dowraad sharci ah oo ay qabtaan maamulada islaamiga ah halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda ciidamada maamulka nusayriyada ayaa duqaymo ka geystay qaybo ka mid ah waddanka suuriya ilwareedyo maxalli ah ayaa soo sheegaya in ciidanka nusayriyada bashaar al asad iyo maleeshiyaad gacansaar la leh ay duqeeyeen degmooyin ku yaala gobolka darca ee koonfurta waddankaas degmooyinkan ayaa waxaa ku soo dhacay tobannaan gantaallo ah oo ay soo galeen ciidanka nusayriyada iyo maleeshiyaadka taabacsan xilli diyaaradaha dowladda ruushka ay duqaymo sidaan oo kale uga geysteen baadiyaha cirfiin ee waqooyiga suuriya ilwareedyadan ayaa intaas ku daraya in duqaymaha ay barbar socdeen iska hor imaadyo u dhexeeya kooxaha ka dagaalama suuriya iyo maleeshiyaadka nusayriyada oo ka dhacay gobolka darca iyadoona askarta bashaar al asad ay isku dayayaan in ay gudaha u galaan gobolkaas wakaaladda wararka ee saana kuna hadasha afka ciidanka nusayriyada ayaa sheegtay in afar askari oo ka tirsan ciidankooda lagu dilay iska hor imaadyadan halka lagu dhaawacay shan iyo toban kale ciidamada nusayriyada bashaar al asad ayaa juhdi badan ku bixinaya in ay la wareegaan guud ahaan gobolka darca waxayna halkaas kala kulmeen iska caabin xooggan iyadoona laga dilay askar badan gaarina laga furtay warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa